xarunta falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa ayaa cilmi baaris ay samaysay ku sheegtay in doorashadii madaxtooyada somalilan ee sanadkii hore ay ku baxday lacag dhan konton iyo afar milyan oo dollar iyo in ka badan sidan lagu sheegay warbixin ay xaruntaasi soo saartay ayaa ujeeddada cilmi baaristani ay qayb ka ahayd in la baaro inay jiraan taageero dhaqaale oo ay xisbiyada somalilan ka heleen gacmo iyo waddamo shisheeye wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa arrintaasi waxa uu ka waraystay maariya cabdulaahi gahayir oo ka mid a xaruntan ugu horreynna waxa uu weydiiyey ujeeddada cilmi baarista
barkhad aada iyo aad baad mahadsan tahay horta si guud cilmi baaristani waxay taabanaysay in lagu ogaado dhaqaalihii ku baxay doorashadii madaxtinimada ee somalilan ka qabsoontay labadii kun iyo toddobiyo tobanka taasoo la doonayay in lagu ogaado xageeba xisbiyadu ka helaan lacagaha ku baxa doorashadii iyo ololaha lacagahana sidee loo isticmaalaa waxaa lagu kharash gareeyaa xisbiyadu ma leeyihiin hanaan maaliyadeed oo cad oo loo maro markay lacagi soo gelayso kana baxayso taasaa keentay markaa wakhtigii doorashadii ololaha lagu jiray ayaa waxaa dhacday in xisbiyadu ay isku eedeeyeen oo xisbiba xisbi ku eedeeyey in uu lacag ka helay dalal shisheeye marka xaruntan diraasaadka siyaasadda ee c b a na waxay si dhow uga shaqaynaysay doorashada hanaan noocmaaba u marteen cilmi baadhistan yaa waraysateen horta cilmi baadhistan cidda xogteeda haysa waxay ahayd mid dad gaari hayaan markaa waxaan wareysanay dadkii xogta hayay baan wareysanay iyaguna waxaan dad la doortay oo maadaama xogta hayaan saasaa lagu doortay xisbiyada qaranka waxaan ka wareysanay xisbi kasta toddoba qof baanu ka wareysanay ku jiraan mas-uuliyiintii ugu sarsareeyey qaar ka mid ah dadkii u tartamayey madaxtinimadii doorashadii labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo dad kale oo maxaan ku dhahdayey war ka hayay iyo xog fiican ka hayay doorashada sagaal xubnood oo kaleanu ka wareysano ahaa dadkii doorashada ka shaqaynaya hadday yihiin ururadii bulshada iyo dadkii aadka ugu dhowaa ee xogteeda hayay dadkaas ayaanu wareysanay
cilmi baadhistaad samayseen markaad eegteen markaa maxaa idiin soo baxay kow waxa soo baxday horta waxa lagu ogaaday lacagtii ku baxday doorashada intii ay jirtay isugeyn lacagtaasoo noqotay afar iyo konton milyan oo dollar saddex meeloodna lacagtaasi way ku baxday afar iyo labaatan milyan waxay ku baxeen hanaankii doorashada labaatan milyanna waxay ku baxeen ololihii xisbiyada toban milyanna waxay ku baxeen raristii codbixiyayaasha loo rarayey goboladiiyo degmooyinka loo rarayey taas waa si guud oo lama odhan karayo xisbina intaasaa ku baxday tanna intaasaa ku baxday ujeedadu may ahayn taa way ka fogayd afar iyo kontonka afar iyo kontonka milyan horta waa tii ay noo sheegeen dadkii aan wareysanay laakiin markii aanu qiyaasnay xogihii dheeraadka ahayna loo sheegayay lacagtu intan aad bay uga badnayd lacagta doorashada ku baxday laakiin intan waxayd afar iyo kontonka milyan intii aanu ka helnay cilmi baarista ku soo baxday laakiin xogihii dheeraadka ahaayee noo soo baxday waxay ahayd taa aada uga badan sidaad sheegtay ujeedooyinka loo baarayay waxaa qeyb ka ahaa inaa hubisaan xilliga doorashooyinka somalilan ma jiraan gacmo shisheeye oo dhaqaalo ku kaba xisbiyada taasi ma idiin soo baxday mid xisbi kastaaba markii la waraystay wuxuu yihi xisbi hebel dalkaas ayaa caawiyey laakiin si guud waxaa jiray qaaraan bixiyyaal bay lacagta qaybi ka timi qaybna waxaa bixisay dowladda somalilan ayaa bixisay waxyaabaha ugu cajiibsanaaye xog ururintan iyo diraasadan lagu helay meelaha diiradana la saaraya la doonaya in wax laga qabto waxaa ka mid ahayd xisbiyadu inay leeyihiin hanaan maaliyadeed oo cad ta kalena inay raacaan waxaa jira xeer lamber fourdiin baa jiro oo ah xeerka ururadii axsaabta ah xeerkaas wuxuu leeyahay qodobkiisa saddexe labaatanaad wuxuu leeyahay waa inay xisbiyada qaranku bil kasta sanad walba bisha koo bisha maarj koob iyo soddonkeeda waa inay u gudbiyaan xisaab xidhkooda commishanka doorashooyinka taasina may dhicin waxyaabaha kasoo baxay doorashadu waxay ahayd inaanay dhicin oona xisaab xidhba aanay wareejin xisbiyada dhexdooduna inaanay lahayn hanaan maaliyadeed oo cad ta kale in dadkan bixinaya lacagaha xisbigu qaarkood aanay ahayn qaar ku jira sistamka iyo maxaan kula nidaamka xisbiga ku jira oo taasina ay keenayso inuu xisbiga taladiisa ay gacanta ugu ururto cid cayiman oo gaara laakiin miyaa aragteen oo ama hesheen in cid danan gaara lihi xisbiyada siyaasadda somalilan xilliga ololaha ama doorashada ay dhaqaale ku kabto waa la isku eedeeyey laakiin caddayn maanaan helin waxyaabaha wanaagsan ee dhiina soo jiitay ee warbixintani ka soo baxay ama cilmi baadhistan ee xagga xisbiyada khuseeya iyada maxaad nooga sheegi kartaa horta waxay ahayd maxaan ku dhahday diraasadan tii koowaad ee nooceeda ah ee la qabto oo dadkii la wareysanayeyna markii hore de waabay qaar naxsanaa iyo bilo magacyadiina la sheegaa iyo bilo laydinku xusaa iyo in bilo in eed kaga soo noqoto ayay ka baqanayeen laakiin waxay ahayd in horta la ogaado lacagtu xaggay ka timaado oo in badan dee dalkeena iyo dowladdeenu inagu aynu contribute garayno iyo ganacsatadeenna ay ka timiyo lacagtii inagu aynu nahay dad lacag haysto oo doorasho geli kara oo iska bixin kara inaynu nahay laakiin ay mararka qaar fiican tahay in meel loo meel dayo lacagtu meeshay ku baxayso markaad ka timaadaan waxyaabaha idii soo baxay warbixintu waxay xambaarsanay soo jeedimo maxaa ka mid ah horta ta koowaad waxaa la doonaya in ay hirgasho dimuqraadiyadda xisbiyada dhexdoodu inta aan tu kaleba loo gudbin markaa si ay xisbigu u noqdo mid loo dhan yahay oo madax dimuqraadiyad dhexdiisa ka jirto inuu helo ilo dhaqaale oo kale oo aan ahayn mid reer ama qof quraata laga helo waxyaabaha kale warbixintu daraasadu soo jeedinaysa waxaa ka mid a in la helo xeerar xakamaynaya maxaan ku dhahdaa ganacsatada iyo shakhsiyaadka gaarkii xadida ay xadiga ay ku siin karaan xisbiga oo in aan qofkii qofka doono aanu lacag aan la garanayn oo xisbiga siin kara lakiin ay jiraan xeerar maamulaya odhanaya inta hala siiyo ta kale in xeer xeer maxaan ku dhahdaa number fourteen oo kale la isticmaalo oo qodobkii saddex iyo labaatanaad ee xisbiyadu sanad walba ay xisaab xidhkooda ay la wadaagaan maxaan ku dhahdaaye komishanka doorashooyinka qaranka
mariya cabdulaahi gaheyr ayay ahayd oo ka mid ah xarunta falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa waxay isla magaalada hargeysa ugu waramaysay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a